ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم ۖ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في suurati النisaa ayaan ku dhex jirnay waxaan ka soo hadlaynay nooca dadka yani ka mid ahee munaafiqiinta sawaadka gaalada badiyo hijrada diido muslimiinta yani bilaadoodii ka tago allah subxaanahu watacaala wuxuu noo soo sheegay oo darsigii hore aan kusoo aragnay oo weliba jecel in ay dadka muslimiintaana ay gaalo noqdaan oo iyaga la mid ah dadkaas inaanan welina laga dhiganin yacni maaragtay naasirna aan laga dhiganin bal haddii aysan soo haajirin oo kufrigooda ay daahirsadaan in ay muxaaribiin yihiin lala dagaalamayo lasoo qasaalanayo ayaan soo aragnay markaasaa laba qaybood laga soo reebay qaybta koowaad waa qayb dadkii muxaaribiinta ahaa ee dagaalamayay ka dhex baxay oo dad cahdi iyo ballan leh u tegey marka xukunkooday kala yeelanayaan haddaysan muxaaribiin noqonin dadka cahdiga le iyo ballanta lehay la mid noqon karaan lama taabanayo iyo qolo ayaguba maaragtay ka istaagay inay muslimiinta la diriraan inay dadkooda la diriraanna ka istaagay oo qalbigooda ciriira uu ka galay kuwaasna la taaban maayo labadaba intaas ayaan soo aragnay hadda qoom kale ayuu rabbi nooga warramayaa oo munaafiqiintaasun ka mid ah satajiduuna waad heli doontaan mu'miniintiiye aakhariina qawman aakhariina qolo kale ayaad heli doontaan kuwaasoo yuriiduuna doonayo an ya'manuukum inay idinka ammaan helaan yacni naftooda ay badbaado idinkaga helaan marka an ya'manuukum waxaa loo jeedaa an ya'manuu minkum calaa anfusihim naftooda ay idinkala badbaadaan doonayo wa ya'manuu qawmahum qoomkoodii oo qoladii ay ka dhasheen iyo ciddoodii ahna inay ka badbaadaan doonayo marka see bay uga badbaadayaan muslimiinta waxay kaga badbaadayaan islaamay u daahirsanayaan markaasaa maalkiisii iyo naftiisii yani maaragtay cirdigiisiba ammaan uu helaya oo muslim inuu yahay ayuu daahirinaya oo dadka muslimiinta u muujinaya markaa naftiisa waa u badbaaday markuu dadkiisa u tagana kufrigu u muujisanayay gaalnimo iyo ayagii inuu la mid yahay ayuu u muujisanaya marka si uu markaa iyagana uga badbaado oon muslimnimo loogu dilin noocaas ayaad heli doontaan oo dadka ka mid ah markaasuu rabbi yidhi kullamaa rudduu ila alfitnati kullamaa mar kasta kulligii oo rudduu la celiyo ila alfitnati fitnadii oo kufrigii iyo shirkigii ah mar kasta oo loo celiyaa urkisuu waa la dabagediyaa bimacnaa waa la celiyaa fiihaa fitnadii dhexdeedaa lagu celiyaa yani alirtikaas hadda waxaa loo jeeda alintikaas yani waa la dabagediyaa weeyaan waa kufrigoodii baa lagu celiyaa fitnada ilaahay halkan uu ku sheegayna waa ashirku walirtidaadu walkufru billahi subxaanahu watacaala waa gaalnimadii wey riddadii wey oo qofka uu diinta ka laabto taasaa loo jeedaa weeyaan marka kullamaa rudduu yani waxaa loo jeedaa kullamaa dacaahum qawmuhum yani mid mar kasta ay ugu yeeraan dadkoodii waxa weeyaan oo kufrigii iyo shirkiga ay ugu yeeraan la dagaalanka dadka muslimiinta lala dagaalamo ay ugu yeeraan oo fitnada taasaa la yidhaahda fitnada waa kufriga iyo shirkiga iyo muslimiinto lala dagaalamo fitno wey urkisu fiiha waa lagu dabagediyaa oo yani ayadiibay kusoo laabtaan weeyaan way kusoo noqonayaan urkisu fiiha fain lam yactadiluukum nooca sidaas oo kaleeta ah oo mar kastoo gaalnimada loogu yeeraaba iska ridoobay mar kastoo qoonkooda ay u yeeraan ilaa qitaali lmuslimiin muslimiinta inay la diriraan ugu yeer loogu yeeraba yeelayo fain lam yactadiluukum haddaynan idinka dheeraan oo daandaansigiina iyo gardarrada idin gardarraysanayaan aynan ka fogaanin wa yulquu walam yulquu wain lam yulquu haddaynan ridin ilaykum idinka aynan idiin ridin assalama yacni ay ilmusaalamata badbaadadii aysan idiin ridin oo inay idin badbaadinayaan oo amni iyo sulxi aydnan idiin soo tuurin oodnan kala kulmin wayakufuu wain lam yakufuu haddaynan reebin aydiyahum gacmahooda haddaynan reebin la dagaalanka idinka idinla dagaalamaan haddaynan gacmahooda ka ceshanin oo aysan reebin oo intaa ay sameeyaan inay idin gardaraysanayaan haddaysan ka istaagin inay maaragtay maxaa la yidhaahdaa sulxi iyo ammaan aysan maaragtay idinka soo doonin aysan idinka dalbin gacantooda haddaysan idinka reebin intaasba haddaysan aysan ka harin fakhuduuhum allah wuxuu leeyahay qabta oo ayagoo ah kuwa lasoo qafaalanayo soo qafaasha buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka alakhdu hadda waxaa loo jeedaa alasru baa loo jeedaa soo qafaasha soo qabta weeyaan waktuluuhum laaya oo dila xayu saqiftumuuhum meeshii aad ka heshaanba dila buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala meeshaad ka heshaan yani oo loo jeedo fii daarikum aw fii daarihim beledkooda haddaad ka heshaan iyo beledkiina hadday idinkugu yimaadaanba kuwaas dila meel alle meeshaad ku aragtaan weya wa ulaa'ikum kuwiina oo hadda sifaadkaas lahoo rabbi uu ka soo sheekeeyey jacalnaa waan yeelnay lakum idinka waxaan idiin yeelnay mu'miniintiiyey calayhim dushooda waxaan idinkugu yeelnay sultaanan xujo oo mubiinan cad ayaan idiin yeelnay xujo aad ku qafaalataan xujo aad maaragtay ku dishaan oo qatli aad ku samaysaan ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu idinkugu yeelay saasuu rabbi leeyahay maxaa yeelay waxaa caddaatay kufrigoodii baa muuqday cadaawaddii muslimiinta ay u qabeen ayaa daahirtay qadriga iyo ballanka baxyo ay muslimiinta cahdi ay la galeen islaamnimo u muujisteen ayay ka baxeen oo maaragtay ballankabaxay sameeyeen marka intaasoo idil yani mar hadday la yimaadeen xujo aad kula dagaalantaan oad ku qafaalataan ayaan idin yeelnay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala marka qoomkan oo allah uu leeyahay satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum wayamunuu qowmahum dadkaas ibnu kaiir raximah llahu markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay haaulaai fi suurati aahira suuradda daahirka markii la fiiriyo haaulaai alaakharuun fi suurati daahira suuradda daahirka markaad fiirisid aayaddan qolada lagaga hadlayo wuxuu leeyahay kaman taqadam dadkii soo hormaray oo kasoo sheekaynay oo kale ayay daahirka kala mid yihiin oo xagga nifaaqa iyo waxa ay samaynayaan afcaashii xagga daahirka yani waxa daahirka ah baan ujeedaa ficilka ay samaynayaan kuwaasay la mid yihiin walaakin niyata haaulaai ayru niyati ulaaika buu yihi niyadda kuwaan ay leeyihiin way ka duwan tahay niyadii kuwii kaleeta ay lahaayeen waa ka bedelan tahay bu sababta kuwan markuu ka warramaya wuxuu leeyahay faina haaulaai qawmun munaafiquun yudhiruuna linabiyi sal llahu alayh wali wasalam waliasxaabihi lislaam kuwan waa munaafiqiin nabi maxamed iyo asxaabtiisa waxay u muujistaan inay muslimiin yihiin islaamnimay u daahirsanayaan maxay u daahirsanayaan liya'manuu bidalika cindahum mu'miniinta iyo nabiyllaahi moxamed agtooda inay ku badbaadaan calaa dimaa'ihim wa amwaalihim wa daraarihim dhiigooda iyo xoolahooda iyo ilmahooda inay u badbaadaan darteed bay sidaa u yeelayaan buu yii wayusaanicuuna alkufaara fi lbaini xagga baatinkana oo quluubtana gaaladii bay kala mid yihiin fayacbuduuna macahu maa yacbuduun waxay caabudaan bay la caabudaan oo kufrigii bay la qabaan sababtu waa maxay wuxuu leeyahy liyamanuu bidalika cindahum ayagana inay agtooda kaga badbaadaan bay doonayaan wy marka xagga baainka waa kufaar wy yani wuxuu leey wahum fi lbaini maca ulaaika xagga baainka gaalo wey dadkaasay la mid yihiin daahirkan islaamay muujisanayaan buu ohanaya wy marka waxay la mid tahay aayaddii ilahay munaafiqiinta uu ku sheegay fi suurati albaqara mu'miniinta markay la joogaan waxay yidhahdaan mu'miniin baan nahay markay u tagaan kufaartana waxay yidhahdaan kuwaan baan ku jeesjeesaynay maaratay idinkaan idinla jirna sida allah uu leeyay waida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waida khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun idinkaan idinla jirnaaye waan jeesjeesayna kuwaana ku ciyaaraynaa markaa muslimiinaan ay odhanayno marka waa noocaas oo kaleeto weeyaan ibnu jariir atabari isagana raximah llahu can mujaahidin wuxuu ka xikaayoonayaa aayaddan inay ku soo degtay qoom ahl ahlu maka ka mid ah dad reer maka ah inay ku soo degtay ayuu maaragtay kasoo ka warinayaa mujaahid ibnu jabr ibnu jabrin tilmiid ibni cabbaas cabdullahi bn cabbaas ardaygiisa ayuu ka wariyaa wuxuu leeyahay kaanuu ya'tuuna nabiya sala allahu alayh waali wasalam fayuslimuuna riyaaan yacni reer maka kuwa qolo ka mid a baa madiine inta yimaadaan ee nebiga u yimaadaan ayay istutus ayay usoo islaami jireen oo lilaahi aan ahayn uma yarjicuuna ilaa qurayshin quraysh bay u laabanayaan fayartakisuuna fi lawthaan waxay dhex gelayaan dabaalanayaan ay ku foorarsanayaan ay caabudayaan asnaamtii bay caabudayaan yabtaguuna bidalika an ya'manuu haahuna wa haahuna muraadka ay leeyihiin halkan inay ku badbaadaan ay rabaan xaggan inay ku badbaadaan bay doonayaan wy labadaba mu'miniintana inay ka badbaadaan kufaartana ay ka badbaadaan bay doonayaan sidaas darteed bu wuxuu yidhi famara fa amara biqitaalihim in lam yactaziluu wayuslixuu haddaysan muslimiinta dagaalkooda ka fogaanin sulxi iyo heshiis aynan samaynin in lala dagaalamo oo la laayo ayaan allah uu faray oo muslimiintii la faray weeyaan marka noocaan waxa weeye waa noocaas munaafiqiinta ah weeyaan noocaas weeyaan aayadda marka qaybteeda dambe fain lam yactaziluukum wayulquu ilaykum asalama wayakufuu aydiyakum halkaas waxaa laga qaadanayaa oo ilahay ila aakhir aaya fakuduuhum waqtuluuhum xaysu taqiftumuuhum waulaa'ikum jacalnaa lakum calayhim sulطaana mubiina waxay leeyihiin aayadda qeybteedaa dambe waxay ku tusinaysaa hadday dagaalka muslimiinta ka fogaadaan oysan muslimiinta la diririn hadday sulxi muslimiinta ka dalbaan oo heshiis ay raadiyaan iyo musaalama ay raadiyaan haddii ay gacantooda gacmahooda shartooda muslimiinta dhibkooda ay ka badbaadaanna oysan la dagaalamin inaysan banaanayn laa qatluhum laa qatlahum walaa asrahum midna inuusan banaanin lamana dilayo lama soo qafaalan maayo mar hadday intaas ay maaragtay sameeyaan oo la yimaadaan waxayna la mid tahay aayadda fii suurati lmumtaxina ku jirto allah subxaana watacaala gaalow gaal ma tahay hala dila ma yidhaahdo bal qaarkood cahdi baa lala galaa fii suurati tawba markaan tagno insha allahu tacala waan arki doonaa allah wuxuu leeyahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin allah idinka reebi maayo idiin diidi maayo idinkama mancinayo dadka kufaarta oo aan idinka idinla dagaalamin guryihiina aanan idinka saarin inaad wanaag u samaysaan birri u samaysaan cadaalad inaad u samaysaan allah idinka reebi maayo waa loo samaynaya laakiin dadka muxaaribiinta kula dagaalamayo kuwaas weeyaan kuwa lagu ogol yahay yani kuwa inaad layso ama la dagaalanto la doonayo weyaan marka culammada waxay leeyihiin dalaaladaas ayaa aayadda ku jirto hadday ka istaagaan arrintan inaanan la dilaynin lana soo qafaalanaynin bal ammaan la siinayo la badbaadinayo weyaan satajiduuna waad ark waad heli doontaa muminiintiye aakhariina yani qawman aakhariina baa loo jeeda aakhariina waa sifo mafcuul bihi meeshaas ka go-an ayay sifo u tahay qawman aakhariinadaas weeyaan booskii mafcuul bihigaa la keenay wey dad kale ayaad heli doontaa yuriiduuna doonayo an ya'manuukum inay idinka badbaadaan naftooda iyo maalkooda inay idinkala badbaadaan dhiiggoodii dooniyo carruurtooda wa ya'manuu qawmahum dadkoodii gaalada ahaana inay ka badbaadaan doonayo dadkaas ayaad heli doontaa kullamaa kullamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha kullamaa rudduu ay kullamaa ducuu ila ashirki kullamaa rudduu ila alfitnati mar kasta oo loogu yeero kufrigii iyo maaragtay shirkigii iyo riddadii loogu yeero ama kullamaa dacaahum qawmuhum kullamaa dacaahum qawmuhum ilaa qitaali lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda in lala diriro mar kastoo loogu yeeraa waa fitnada waa taa way noqon kartaa sida kufrigii shirki baa aan ku fasirnay qitaal lmuslimiinna fitnada waa lagu tilmaamaya weya urkisuu waa la celiyaa bimacnaa waa la dabagediyaa fiihaa fitnadaasaa lagu dabagediyaayo horay ka qaataan waa dhexbooda gaalnimo hadii laga codsado waa gaaloobaan ridooba hadii la yihahdo waa ridoobaan la dagaalama muslimiinta hadii la yihahdo way la dirirayaan urkisu fiiha waa lagu dabagediyaa wey way qaataan warkaasi weya fain lam yactaziluukum haddaysan idinka dheeraanin oo yani yani cadaawadiina iyo maarata gardarada idin gardaraysanaya inaynan ka fogaanin wayulquu ilaykum salama badbaado iyo sulxina iyo heshiis in la isnabadgeliyo iyo in la heshiiyo haddaynan yani maaragtay aysan idiin ridin oo aydna sulxi kala kulman idinka dalbin wayakufuu aydiyahum wain lam yakufuu aydiyahum halka hore fain lam yactasiluum kuwada cadsan yihin aysan idinka reebin gacmahooda dhibkooda iyo dagaalkii iyo qatligii aysan idinka joojinin oo intaa idinku wadaan waa idin gardaraysanayaan yani heshiis idinkama rabaan oo idinka dalbi maayaan dilbay iyo dagaal bay idinku wadaan markaasoo kale ilahay waa idiin fasaxay fakhuduuhum qadqabta oo soo qafaasha waqtuluuhum dila oo laaya xaysu fakiftumuuhum ay xaysu wajadtumuuhum meeshii aad ka heshaan guryahooda iyo bilaadooda iyo beledkiinaba meesha ku heshaan dila buu ilahay leeyahay wa ulaa'ikum kuwiinaas sifadaas laho maaragtay murtadiinta iyo jacalnaa lakum waxaan idinkugu yeelnay calayhim dushooda muminiintii sulaanan xujo oo mubiinan cad ayaan idin yeelnay yani xujatan waadixatan fii qatlihim wa asrihim dilkooda iyo maaragtay qafaalashadooda xujo cad baan idinku siinay leanna kufrigoodii baa banaanka yimid oo muuqday weyaan wamaa kaana limuminin an yaqtula muminan ilaa khaaa aayadan yani wuxuu rabbi kaga waramayaa qofka mu'minkaa qof kaloo mu'min ah inuusan dilaynin uusan bannaanayn dilkiisa ilaa inuu gaf wax uga dhacaa mooye qalad inuu uga dhaca mooye marka rabbi wuxuu leeyahay wamaa kaana ma ahaanin limu'minin qof mu'min ah rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdo an yaqtula inuu dilo mu'minan qof mu'mina inuu dilo yacni inuu dilo qatlan jaa-izan dil bannaan inuu dilaahi marna wax ka ansaxayo ama suuragalka ah ma aha qatli bannaan oo asaga u bannaan inuu dilaahi marna kama suuroobayso weeyaan ilaa khata'an gaf inuu ku dila mooye qofka mu'minkaa qofka kaloo mu'minka ah ma dili karo ilaa inuu khalad yacni ka dhac iyo gaf dhacay dartii oo ku dila mooye si kale ugama dhici karto sababtu waa maxay qofkaa marba hadduu iimaan yeeshay oo laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah uu yidhaahdo walaalkiiska kaleoo muslimka ahi wuxuu ka noqonaya macsuumu dami walmaali walcirb dhiiggiisa maalkiisa naftiisa waa macsuum waa ilaashan tahay weya marka waxaa ka mancinaayo in dhiiggiisa la daadiyo yani maaragtay iimaankaas uu soo galay baa ka mancinaysa weya ayaa u diidaya laakiin gaf waa dhici karaa gaf inuu dhaco oo qofkii maaragtay khata uu ku dila waa wax dhici kara weya waman qatala qofkii dilo mu'minan qof mu'mina dilo ama rag ha dilo qofkaa mu'minka ha noqdo qof raga ama dumar ha noqdo mu'min qofkii dilaa khata'an ilaa horta ma u dili karaan jaf yani camdi waa u dili karaa waa arki doona waa ka hadli doona laakiin qatli jaa-isaho u banaan marna maba dili karo ilaa jaf wax ku dili karaa waman qatala qofkii marka dilo mu'minan qof mu'min oo allah iyo rasuulkiisa rumaysan khata'an jaf u dilaahi jafuu ku dilay fataxriiru raqabatin facalayhi ay facala alqaatili facala alqaatili alkhata'i jafka qofka wax ku dilay dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xurayntii yacni maaragtay addoon qof addoonsi ku jiraa inuu adoon addoonnimada ka xureeyo ayaa dushiisa ah weeyaan fa taxriiru raqabatin qoor xuraynteed ayaa dushiisa ah macnaha waxaa loo jeedaa qof bani aadama oo addoonsi ku jiro inuu xureeyo raqabadaasoo mu'minatin mu'minad ah oo ilaahay rumaysa subxaana wa tacaala marka taxriiru raqaba ataxriir waxaa la yidhahdaa xagga luqada alictaaqu baa la yidhahdaa waa alictaaq lanna qofka xorka waxaa la yidhahdaa alcatiiqa la yidhahda catiiq qof la xoreeyey qof xor ah wey waa catiiq baa la yidhahdaa marka xoraynta taasaa loo jeedaa weya raqabadaasi waxaa lagu xidhay inay mu'mino tahay mu'minatana ilahay mu'minatin buu ilahay leeyahay facalayhi waxaa dushiisa qofkii ah taxriiru raqabatin luqun xoraynteed qoor xoraynteed yani qof qofkaa loo jeeda qof xorayntii oo addoon ah qofkaasoo raqabadaasoo mu'minatin mid ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan ah inuu inuu xureeyo waxaa kaloo dushiisa ah wadiyatun diyo ayaa waajibayso diyada oo musallamatun la dhiibay ilaa ahlihi ahalkiisa loo dhiibay yani musallamatun almusallamatu waxaa la yidhahdaa almadfuucatu almu'addaatu yani mid la dhiibay oo la sallimay yaa la yidhaahdaa diyo la dhiibo ayaa dushiisa ah ayaa dushiisa noqonaya weya ilaa ahlihi ahalkiisana lagu salimay oo loo dhiibay ahlulmaqtuul waa kii la dilay khata'a lagu dilay ahalkiisii baa la siinaya marka ahlu ahalkaas waxaa loo jeedaa waa warasatu lmaqtuula la yidhaahdaa ka la dilay dadkii dhaxalkiisa iska lahaa ayaa diyadaa la siinaya diyadaa la siinaya hadday mu'miniin yihiin ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye yani inay cafiyaan baa loo jeeda ilaa an yasadaquu inay dadkii awliyaa maqtuulkii inay diyadii sadaqaystaan mooye yani an yasadaquu asalkeedu wuxuu an yatasadaquu bay yatasadaquu bay markaasaa maaragtay tadi iyo saadkii baa laisku idqaamay markaasaa la ilaa an yasadaquu baa la yidhi taas wey tadi iyo saadka laisdhexgeliyo inay sadaqaystaan oy cafiyaan mooye ahalkii inay dadkii awliyaa maqtuulka ahaa qofkaa la dilay dhaxalkiisa dadkii lahaa inay cafiyaan mooye marka hadda yani cafwigii meeshii alcafw laga dhihi lahaa cafintii oo diyada la cafiyo ayaa waxaa la cabiray tasaduq baa lagu magacaabay sadaqaa laga dhigay waa sadaqo wey maxaa yeelay waxay leeyihiin culammada waxa loogu magacaabay waa tarkiiban fiihi wa xasan calayhi wa tamdiihan calaa fadlihi yacni dadka oo la jeclaysiinayo lagu tirtirsiinayo lagu boorinayo yacni fadliga ay sadaqada iyo cafwigu leeyahay oo la xusuusinayo lagu baraarujinayo arrinkaasi weeyaan marka labadaas shay haddii qof muslima mu'min ah qof kaloo muslim oo mu'mina ou dilo oo gaf oo u dilaahi camdi ma ah gaf oo u dilaa labadaas shay baa la doonayaa marka ugu horraysa waa addoon inuu xureeyo marka labaadna dadkii laga dilay waa in diyo la siiyo haddaba dadka taas waa markay mu'miniin yihiin dadka qofka la dilayna oo mu'min yahay dadka laga dilana ay mu'miniin yihiin hadday qofka la dilay mu'min ou yahay dadka laga dilayna ay gaalo yihiin muxuu gaaladana ay muxaaribiin yihiin dad muslimiinta la diriraayo oo cadaawo ah cadow cadowtinimo iyo dagaal muslimiinta uu ka dhaxeeyo ay yihiin ayagana xukunkoodi muxuu noqon allah baa noo sheegay fain kaana hadduu ahaado qofkii maqtuulka ahaayee la dilay almaqtuulu khataan kii gafka loo dilay min qawmin dad xaggii hadduu ka ahaado dadka oo caduwin cadow ah lakum cadow lakum idinka cadow idiin ah yacni idinka mu'miniinta ayay cadaawad idiin yihiin dadkiisa wa huwa walxaalu huwa isaguna mu'minun mid ilaahay rumaysan uu yahay qofkaa la dilay oo khaladka loo dilay waa mu'min wey oo qof ilaahay rumaysan laakiin dadkii sidaa waxay yihiin dad gaalo ah oo muslimiinta ay cadaawad ka dhaxayso wax heshiisoo dhexdooda yaalla aynan jirin oo dagaal uu ka dhaxeeyo markaasoo kale maxaa la dooni allah wuxuu leeyahay fataxriiru raqabatin mu'minatin fataxriiru raqabatin addoon xurayntii qoor xuraynteed addoon raqabadaasoo mu'minatin mid ilaahay rumaysay ah ayaa dushiisa noqonaya waa inuu addoon xureeyaa laakiin wax diyaho laga rabo ma jiro wax diyaho laga doonayo lama arko dadkaas sababta diyada aan loo siinaynin horta cahdi kama dhexeeya isaga iyo dadka muslimiinta iyo ayaga wax cahdioo ka dhexeeya ma laha wax cahdioo ballan ka dhexeeyo lama arko midda labaad waxa diyada loo diiday culammadu waxay leeyihiin maadaama isaga oo muslim yahay warasadiisuna ay gaala yihiin hadda muslim iyo gaal isma dhaxlaan dhaxalo kama dhexayso irsi iyo maarata waraasa waraasa waxa la yidhahdo dhaxala kama dhexeeyaa muslim iyo gaal midda kaleeto waxa weeyaan oo loogu diidayo haddii diyada la yidhaahdo ha la siiyo dadkaana gaale ay yihiin cadaawad iyo dagaalna muslimiinta ay ka yani dhexdooda ay taallo inayba u kaalmaystaan diyadii inay hub ka dhigtaan oo muslimiinta mar labaad ay soo weeraraan ayaa imaanaysa marka saas darteed diyo lama siinaye qofkaa mu'minkaah oo la dilay kafaaro ahaan oo khata'a loo dilay ayaa la bixinayaa ayaa ayuu maaragtay addoon loo curaynaya addoon baa loo curaynay laakiin wax diyo la dhiibaya ma jiro taasna waa qaybtii labaad wey qaybta saddexaad aayaddu ka hadlaysa waxa weeye haddii qofka la dilay oo mu'min yahay amaba gaal yahay sida culamada qaar ay qabaan an ka hadli doona haddii aan la yidhahdo laakiin dadka laga dilay oo ka dhashay oo dhaxalkiisa iska lahaa diyadiisana leh ay yihiin dad cahdi iyo ballan muslimiinta iyo ayaga ay ka dhaxayso ay yihiin ayagana xukunkeedii muxuu noqon taasna ilaahay baa ka warramay subxaana wa tacaala wain kaana hadduu yahay qofkii la dilay khata'a loo dilay haddii uu yahay yacni min qawmin dad xaggii hadduu ka ahaado dadka oo baynakum idinka iyo wa baynahum ayaga dhexdooda idinka muslimiinta iyo ayaga oo gaalo ah dhexdooda miisaaqun cahdi ou yahay iyo ballan ama dad dimiyiina ha noqdeen oo ahlu dimo la yidhahdo muslimiintu ay kor ka haystaan ama dad hudno iyo ammaan oo dad yani sulxi ka dhexeeyo heshiis dadka muslimiinta ay la galeen ha noqdo ama ha noqdo maxaa la yidhaahdaa yani qof dad ammaan la siiyey oo ammaan ilaah yani muslimiintu ay siiyeen oo musta'maniina ha noqdeen noocoo doonaba ha noqdeen marba haddii cahdiga iyo miisaaqa oyuu jiro ama cahdi hudna ha noqdo ama cahdu amaanin ha noqdo ama cahdu dimatin ha noqde wuxuu doonaba ha noqde mar haddii arrinkaas uu jiro waxa allah wuxuu leeyahay fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi wa taxriiru raqabatin mu'mina fadiyatun facalayhi facala alqaatili qofkii wax dilay oo khata'a wax ku dilay dushiisa waxaa ah diyatun musallamatun diyo la dhiibayo oo la- la sallimayo ilaa ahlihi yani qofka maktuulka ahee la dilay warasadiisii dadkii dhexlaya la siinayo iyo wa taxriiru raqabatin qoor la xureeyo oo addoon la xureeyo addoonka raqabada oo muminati mu'minatin ilaahay rumaysan ayaa la dhiibi qofkaas la dilay waa mu'min mar hadduu mu'min yahay yacni labadii sidii qofka mu'minka ah oo kaleeto ayee dad mu'miniinana laga dilay oo kale buu yeelanaya diyadiina waa la bixin taxriiru raqabana waa la samaynaya wey faman lam yajid qofka aanan helin yani faman lam yajid waxaa loo jeedaa rakabadii keliya waa diyadii ma aha faman lam yajid qofkaanan addoonkii la xuraynaye aanan helin bimacnaa lacagtiisii lacag uu ku iibsada ma haysto addoonna ma haysto wuxuu xureeyay gacanta kuma hayo mar hadduusan heli karaynin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni facalayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood oo mutataabicayni israacraacsan oo wax faasiloo la kala dhex geliyo wax kala dhex gala uunan jirin inuu soomo baa laga rabaa laba bilood oo xiriir ah oo hal maalin aan la kala dhex gelinaynin inuu soomo ayaa laga doonayaa weyo hadduusan jirin yani faasil oo cudur ah cudur sharci hadduusan jirin oo masalan qofkii waa jiraday haween bay qofkii wax dilay oo kafaarada sameynaya xayd baa ku dhacay ama nifaas baa ku dhacay yani wixii lamid a cudur sharciya la yidhahdaa hadduu taa yimaado oo cudurkaa sharciga u dhaco waxa weeye markii cudurkaa u dhammaado oo u caafimaado meeshiisu istinaaf mas meeshiibuu ka bilaabaya halkiibuu ka bilaabaya ma soo cusboonaysiinayo meeshiibuu ka wadi dhex buu uga go-ay halkaasuu ka bilaabaya hadduusan cudur sharciya jirin oo hal maalin ou ka tago faasil iyo wax kala wax kala dhex galaan ilaahu uu soomaa konton iyo iyo sagaal casho asagoo soomay ama konton iyo sideed casho leanna bisha marna waxay ku dhamaataa sagaal iyo labaatan marna soddonay ku dhamaataa yacni muddadaas markuu soomo ayadoo maalmo yar u dhiman tahay hadduu shar sharci la-aan cudurdaar la-aan oo iska afuro waa min jadiid inuu soo bilaabo lixdankii maal yani maaragtay eh, labadii bilood inuu soo bilaabo baa la doonaya wey marka waa inuu cudur sharciya ou haysto tawbatan min allahi tawbatan mafcuulu lahu nima waa lagu nasbiyaa sharaca allahu dalika ilaahay baa idiin jideeyey axkaamtan tawbatan liajli tawbati tawba darteed buu idinkugu jideeyey oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama inaan masdarnima ku nasbino la yidhaahdo taaba allahu calaykum ilaahay baa idinku soo noqday tawbatan tawbo ayuu idinka soo idinku soo noqday tawbada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay arrinkan waa tawba taxriiru raqaba iyo kafaarada iyo kulli maaragtay diyada la bixinayo waa tawbadii weeyaan wa kaana allahu alla subxaana watacaala cali- caliiman allihii cilmi leh ayuu ahaaday oo qofka wuxuu og yahay allihii wax og wey qofka khata u dilay iyo qofka camdi u dilay ilahay waa kala waa og yahay subxana watacaala cilmi buu uleeyahay dilkaas aada geysatay cilmi buu uleeyahay xakiiman alle xikmada weeyaano wax alla wuxuu jidaynayo axkaamtan uu jideeyey qofka saas yeelo intaas ha bixiyo qofka saas yeelo sidaa ha laga bixiyo xikma u leeyahayo wax ka dambeeyo ayuu garanaya wanaageeda iyo maslaxadda ku jirta ayuu ogyahay weeyaan aydan eh, wamaa kaana limuminin walaa mu- yani wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan sababta ay kusoo degtay sida mujaahid uu warinaayo iyo hayru waaxidin min asalaf waxay leeyihiin nin waxay kusoo degtay la yidhaahdo cayaash ibna abi rabiica oo ah abu jahl ninkii la dhihi jiray walaalkii ku hooyo ah xagga hooyada walaal kala ahaa oo muslim ah maka isagoo jooguu soo islaamay markaasaa waxa weeyaan dadkii la cadaabi jiray islaamka loo cadaabi jiray maxaa u islaamka loo dhiri jiray ayuu cayaash ka mid ahaa dadkii nabiyullaahi maxamed oo u ducayn jiray ayuuna ka mid ahaa mustadcafiintii maka joogtay la cadaabi jiray buu ka mid ahaa marka cayaash ayaa waxaa abujahl waxaa la cadaadi jiray nin la yidhaahda xaaris ibn yaziid alcaamiri ayaa abulahab abujahl oo walaalkiisa markuu cadaabaya buu la cadaabi jiray markaasuu wuxuu maaragtay niyada ka goostay haddii ilaahay uu maalin maalmaha ka mida fursad oo u siiyo hadduu helo ninka la yidhahda xaaris inuu dili doono ayaash baa niyeysanay inuu dili doono buu niyeystay yacni inuu ka aargudan doono marka isagoo niyadaa qabo ayaa ilaahay yani subxaana watacaala xaaris ninkii ahaa yuu hidaaye siiye waa soo islaamay xaaris waa waa islaamay waa hijrooday yani cayaashna kama warqabo ma oga war kama hayo markii maka la furtay ayuu wuxuu u maleeyey xaaris inuu weli maaragtay gaalnimadiisa ku jiro ayuu u qaatay si uu maaragtay ballantii uu qaaday iyo tahdiidkii uu fuliyo weli inuu gaal yahay buu uhaystaa markaasuu yani isagoo ninkan inuu muslim yahay aanan ogeyn ayuu yani maaragtay weerar ku qaaday markaasuu dilay waxa wax dilaayo cayaash ibn abi rabiica ayaa wuxuu dilay yani maaragtay xaaris ibn yaziid alcaamiri ayuu dilay markaasaa waxay leeyihiin aayaddan ayaa soo degtay bay odhanayaan wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaaa aayaddaas ayaa soo degtay bay odhanayaan marka muminka qofka muminkaa marna ma dilo haddaba wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaaan culammada macaani isku wada dhow oo mutaqaariba ayay ku fasiraan macaani isku dhow dhow ayay ku fasiraan waxaa ka mida maalan yani mar marka uu maaragtay yani jamaaldiin alqasimi markuu fi tafsiirkiisa maxaasin tawiilka markuu fasirayo wuxuu leeyahay yani ma jaaza walaa صaxa walaa laaqa limuminin qatla akhiihi lmumin yani wax banaan ma aha wax dhici wax ansaxayana ma aha wax suuragal ahoo munaasibana ma aha qofka muminka walaalkiisa mumin inuu dilo maxaa yeele wuxuu leeyahay faina aliimaana zaajilun can dalika ila cala wajhi lkhaa yani iimaanka ka reebaya in la dilo laakin jaf waa loo dili karaa buu leeyahay yani ibnu kaiir oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay laysa limuminin an yaqtula akhaahu lmumin biwajhin min alwujuh yani waji oo ku dili karo iyo sabab oo ku dili karaa walaalkiisa maba jiro ilaa khaa mooye jaf mooye si kaleeto kumaba dili karaa shawkani oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay nafyi nafyigan wamaa kaanada waa bimacna nahyi baa loo jeedaa alladii yaqtadi taxriim yani keenayay xaaraamnimoba keenayay yani laa yaqtul muminun muminan weeyaan saasaa loo jeeda waaba nahyi lagaa reebaya mumin yowsan mumin kala dilin saasaa loo jeedaa weya waa nahyi weeyaan sidaasoo kaleba ohanaya وkadalika بن اcarabi yani sheeka la yidhaahdo abu bakr alqaadi abu bakr ibn اlcarabi yani mogtahay dadki waxay isku khaldaan ibn carabi nin la yidhaahdo munakara iyo ibn اlcarabi oo mucarafa alislaam wato ibn carabi waa suufi oo maarata kuwa maarata waxdat lwujuudka loo nisbeeyo ayuu ka mid yahay ama maarata itiaadka itixaad xuluul ay culammadu ka sheegaan buu ka mid yahay suufigaas looma jeede isaga muxidiina la yidhaahdaa laqabkiisa muxidiina loo yaqaano muxidiin ibn carabi ibnu carabi baa alislaan looma yeelo laakiin sheekhan alqaadi abubakra kunyadiisa la yidhaahdaa alqaadi abubakr ibn lcarabi waa alislaan u leeyahay ibn lcarabi alislaan baa loo yeelaa almaliki kitaab aada u qiimo badan uu leeyahay kutubo badan uu leeyahay laakiin xagga tafsiirka aayaat tafsiir aayaat alaxkaam la yidhaahdo ayuu leeyahay kitaabkaas markuu isagana ka waramayo wuxuu leeyahay wamaa kaana limuminin an yaqtula muminan qatlan jaa-izan yani maba dili kara maaha waa la dili qofka muslimka qof kale wuu dili karaa wuu dilaa way dhacdaa laakiin qatli jaa-izan ma banaana buu leeyay inuu ku dilo qatli u banaan ma ah maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala wuxuu nafyiyey buu leeyahay jawaaza alqatl dilka inuu banaan yahay buu diiday laakiin laa wujuudahu in dil oo la dili karo muslimka muslim kale uu dili karo ulakac u dili karo lama diidin way dhici kartaa qofka shaydaan baa ku xambaaray wuuna dili karaa marka dhicideedii ma aha waxa la diidan yahe waa jaa-iznimada waxa la diidan yahe wax jaa-iza maaha wax banaan ma aha saasaa loo jeeda haddaba qofka muminkaa dhiiggiisa mar kastaba waa xaaraam saddex shay buu ku banaan yahay sida nusuusta ay tilmaamto inkastoo nusuus kalena ay jirto xadiidkii saxiixeynka ku yiilay oo kaleeto xadiidu cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah ila bixda alaati qof muslim ah dhiiggii ma banaana oo qiraya laa ilaha ila allah maxamedun rasuulullah qiray saddex arrimood unbuu ku banaanaan karaa saddexda arrimood waa annasu binnas qof uu dilay waa loo qisaasay waa la dilaya marka way banaanta ka labaad waa atayib zani nikaax baad soo martay oo reer xaas baad yeelatay markaasaad zine ku dhacday waa lagu dilaya weya wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaca qofka ridoobo oo diinta islaamka ka baxana waa la dilaya yaa dilayo iyadaas iyo waxa lamidkaa ibnu kasiir markuu ka waramayo markuu xadiidkaa sheegaba wuxuu leeyahay uma idaa waqaca shayun min haadihi alaai saddexdan aan soo sheegnay shay kamida hadduu dhaco oo qof qof uu dilo ama maaragtay qof hore nikax usoo maray uu zinaysto ama qof uu ridoobo diinta ka baxaahi wuxuu leeyahay haddii arrinkaasi dhacdo falaysa liaxadin min axaadi raciyati an yaqtulahu wainama dalika ila alimaami aw naa'ibihi yani dadka shacabkaa arrintaa ma samayn karaan waxaa iskale oo loo ogol yahay ninka madaxda muslimiinta madaxda u ah iyo ciddii wakiil oo ka dhigtay iyo naaib oo ka dhigtay ayaa arrintaas fulin kare afraadi ma fulin karto iyo shacabka ma fulin karaan arrintaa mala marka in la yidhaahdo hebel baa ridoobay waa ridoobay anaa dilaya aad tiraahdo ma jirto waxaa iskale yani maaragta xukuumadaa sharcigaaba iskale weeyaan marka intaas ayuu maaragtay ibnu kasiirna hadalkaas uu raaciyey weeyaan marka wma kaana limumini an yaqtula mumina ila aan waman qatala mumina aan waman qatala qofkii dilo muminan qof mumina dilo khaaan gaf u dilaa fataxriiru raqabatin facalayhi dushiisa waxaa taxriiru raqabatin adoon xurayntii oo muminatin muminad ah qoor muminad ah inuu xoreeyo ayaa dushiisa ah wadiyatun diyo oo musallamatun la dhiibay ilaa ahlihi ka la dilay ahalkiisa loo dhiibayna dushiisa ayay ahaanaysaa labadaasaa waajibayso labadaasaa waajibaysaa la yidhahda kafaarada waxay leeyihiin waxay u waajibaysaa kafaarada waxay u waajibaysaa qofkaan xataa khaladba ha ku dilo qofka muslimkaa waa dembi buu leeyihi khaladba haddaa ku dishid waa dembi baad la timid mar haddaa dembi la timid dambigaas ayay maaragtay kafaaro kaaga tahay xoraynta oo addoonka aad xoraynayso dunuubtii aad gashay baa lagaaga diinay diyadana waxaa laga rabaa oo loo bixinaya dadkan ninkaan qofkaan la dilay rag iyo dumar wuxuu yahayba qaraabadiisii weyday baa ciwad looga dhigaa oo bedel ahaan loo siinaya sidaasaa maaragtay loo waajibiyaa bay leeyiin haddaba qatliga yani qatliga sidiisaba dilka anwaacdiisa waa imise nooc meeqo nooc baa sharciga uu qabaa qatliga waxa la yidhaahdo culammadu way isku khilaafaan yacni waxay isku khilaafaan anwaacda uu qatligu leeyahay imaamu maalik raximah llahu wuxuu qabaa qatliga iyo dilkaba laba keliya inuu yahay waa labo saddex ma noqda buu leeyahay ima camdun wa ima khata inuu ulakac yahay oo dilkaan qofkaan u u bareeray oo qasad oo u sameeyey waa camdi baa la yidhahda wa ima inuu khata yahay walaa taalita lahumaa buu leey mid saddexaadna ma laha maxaa yeele ilahay qur-aanka kuma sheegin mid saddexaad qatli oo camdi waa la sheego aayadda dambaan arki doona waman yaqtul mu'minan mutacamidan aada leeyahay kan kalena waman waman qatala mu'minan khata'anna waa mida hadda aan hayno labadaasaa la sheegay buu leeyahay mid saddexaad lama sheegin laakiin jumhuur culamaa culamada badankood waxay qabaan qatligu inuu saddex yahay waa saddex bay leeyihiin saddex u qaybsamaa camdi oo ulakac qofka loo dilo iyo qasad maaragta loo dilo mid la yidhaahdo waxay ku dareen shubhu lcamdi la yidhaahdo camdi ma aha ulakac ma aha laakiin ulakaci buu shaabahaa oo u eg yahay iyo khata saddexdaasay uqaybiyaan khata oo gafkii ah saddexdaas bay uqaybiyaan culamada marka yani maaragtay qabtaa in ay saddexdaas yihiin wuxuu leeyahay qurtubi baa soo guurinaya aimada qabtaa wuxuu leeyahay wa miman asbata shubha alcamdi dadka ogol shubu camdiga ilaa hadda camdiga iyo khafiga waa laisla ogol yahay waxay ku soo dareen midkaa saddexaad oo shubul camdiga la yidhaahdo oo camdiga u eg qasadka u eg aanan qasadkana ahayn dadka ogol oo sugaya waxaa ka mid ah a'imadii alimaamu maaragtay ab yani maaragtay imaam shacbi camir ibn sharaxiil shacbi baa ka mid ah waxaa ka mid ah alimaam sufyaan athawri waxaa ka mid a reer ciraaq oo dhan waxaa ka mida maaragtay alimaam maxamed ibn idriis ashaafici sidoo kale waxaa laga wariyaa cumar ibn khaaab iyo caliy ibn abi aalibin radi allahu canhuma oo saxaabadii ka midana shubul camdiga waa laga wariyaa weyaan oo way sheegaan weyaan marka xadiid abu daauud oo warinaayo min xadiidi cabdillahi bni cumar oo min cabdillahi bni camr radi allahu canhuma wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam alaa ina diyat alkhaطri shibu lcamdi alaa ina diyat alkhaطri شبه العمد ما كان بالصوت والعصى مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها حديث كاس أي مارتي أي دليشنيان وإليه ديدا يعني خطأ أهو شبه العمد لا شبه العمد لا أو معي وواحد مارت بالصوت والعصى جيدا هي مارتي قل يوحي لمدة بقول جيلة بالقربة أي ليه وأفرتا أي مارتي يعني أي رميهين boqolkaa geela afartan ka mida ay riman yihiin ayaa laga doonayaa bay leeyihin marka saddexdaas ayay jumhuur culamaa ay u qaybiyaan aimadaasoo aimadaasoo tirinana way qabaan maxaa marka camdi maxaa la yidhahdaa camdi maxaa la yidhahda ulakac waa maxay goormaa qatligan ulakac waa la dhihi karaa waxaa la odhan karaa waxa weeye tacriifta markay culamada carifayaan waxay yidhahdaan waa an y huwa an yaqsida alinsaanu qatlahu qatla insaani qof kale qatl insaan aakhar qof kale dilkii inuu u qasto ouna ula qasto bimaa yufdi ila lmawti haaliban shay sida badan haddii qofka loo adeegsado ou dhimanayo qofka inta badan haddii loo adeegsado uu dhimanayo inuu ula qasto uu ku dilo sida masalan yani maaragtay bunduq buu qaatay qori buu qaatay waa uu ku dilay bustoolad buu qaatay waa ku dilay seef buu qaatay waa ku dilay toorey buu qaatay waa ku dilay midi buu qaatay wixii wax dili kara haaliban yani marmar waxaa dhacday haaliban markay culamada leeyihiin intaas qof lagu dhuftay oo aanan dhimanin baa jira soo ma aan dhimanayn hadduusan rabbi u qadarin yani intaasoo xabadood qofay ku dhacdo nool baa jiro laakiin haaliban waa loo dhintaa sida badan dadku waa u dhintaa kaasoo kale camdi baa la yidhaahdaa xukumkiisa marka xugum xukumka camdiga uu leeyahay hadduu qofkaan qof kas oo u dilo waxaa waajibaya horta qisaasa ku waajibaysa qofka in loo qisaaso oo la dilo siduu asaga u dilay iyo kayfiyada u dilay in loo dilo taasaa ka waajibaysa wey haddii qofka uu dilay aqribadiisii dadkii dhaxalkiisii lahaa ou yahayna dhaxalka waa laga waa laga xarimaya oo waxba ka dhaxli maayo dhaxalkii qofkaas ou dilay waxba ka qaadan maayo maxaa yeelay qatligiisu u qasday waxaa kaloo ka ratibmayo qatlulcamdiga waxaa ka ratibmaya inuu lagu salido awliyaa lmaqtuulkii dadkii qofkii la dilay awliyadiisi in awood la siiyo oo isagu ay dilaan oo masal siduu ilaahay leeyahay subxaana watacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura marka tasliid ayaa la yidhahdaa waa lagu salidaa waa la siiyaa weya waxay marka awliyaa lmaqtuulka dadkii qofkaan la dilay dhaxalkiisa lahaa ama awliyadiisii ahaa waxay khiyaar u leeyihiin ninkaan inay qisaastaan way leeyihiin qofkaan wax dilay inay dishaan waa leeyihiin inay cafiyaan waa leeyihiin oo ay qisaasta ka cafiyaan inay diyo qaataan way leeyihiin inay diyada cafiyaanna way leeyihiin ayada intaasba waa ay yeelan karaan weyaan intaba way leeyihiin marka haddii qisaasta laga cafiyo dilkii haddii laga cafiyo diyaa waajibayso diyadaas qofkaan qofka kas u dilay diyadaysa maalkiisaa laga rabaa ee dadka qaraabadiisa maalkooda lagama doonayo waxay ka waajibaysaa maalkiisay ka waajibaysaa weyaan maalkiisaa laga rabaa walidaalika imaam alqurtubi wuxuu soo guurinayaa yani maaragtay ijmaacuu soo naqlinaya arrinkaas inuu ijmaac yahay ayuu soo guurinay wuxuu leeyahay ajmaca alculamaau على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني yacni wuxuu leeyahay waxay culummadu ku kulmeen oo aysan marna isu khilaafin qofka kas wax u dilaaye diyadaas in uu qofka haddii qisaasta laga cafiyaa maalkiisa inay ka waajibayso laakiin aynan ka waajibaynin dadka qaraabadiisa ah xoolahooda iyo qabiilkiisa inayna ka waajibaynin maalkiisaa laga rabaa laga qaadaya wey wakadalika imaamu shaaficina sidaasoo kale buu leeyahay oo qabaa isagana yani ra'yigaasuu soo guurinaya weyaan diyadaas marka waxay noqonaysaa diya muallada la yidhahday noqonaysaa diyada mukhafafa iyo muallada loo kala qaada mid la xoojiyey iyo mid la takfiifiyo diyadan waxay noqonaysaa diyat alcamdiga waa muallada la yidhahdaa yacni diya muallada ayaa laga qaadaa oo aad iyo aad loo adkeeyey maalan afartan yani boqol weeye boqol halaad baa laga qaaday boqolkaa halaad afartan halaad waxaa la yidhaahdaa waa khalifa yani khalifa baa la yidhaahdaa waa maaragtay khalifada waxaa la yidhaahdaa alxawaamilu min annuuqi baa la yidhahdaa yani maarata qaalinta riman ayaa la yidhaahdaa qaalin riman ayaa la yidhaahdaa oo fii butuuniha awlaaduha maaragtay yani ilmo caloosheeda ay ku jiraan afartan ah iyo waxaa laga qaadayaa soddon oo la yidhaahdo xiqa xiqana waxay dhahaan yani maaragtay mid awr mudatay bay dhahaan wadaadadu markay sheegaan yani waa mid abaahin markaan oo kale in la abaahiyo diyaar u ah weeyaan yaanba la abaahin haddii la doono taasoo kale baa la yidhaahdaa waxayna marka sanadkeedana xiqada ay ku sheegaan yani waxaa la yidhaahdaa waa saddex sano qaalin ay u dhammaatay oo sanadkii afraad gashay baa la yidhahdaa soddon ahaa laga rabaa soddonka kaleeto waxa weeyaan soddonka kale waxaa la yidhaahdaa waa jadaca jadacadana waxay dhahaan waxa weeye afar sano ayaa u dhammaatay waa mid ilka ridatay bay dhahaan ilka jabsatay weeyaan yacni afar sana u dhammaatay sanadkii shanaad ay gashay boqol bay marka isku noqonaya boqolka saasaa looga qaaday afartan oo maaragtay riman iyo soddonkaas oo maaragtay saddex sano ay u dhammaato sanadkii afraad galay iyo soddon oo saddex sano ay u dhamaatay afar sano u dhamaato sanadkii shanaad gashay intaas ayaa laga qaada waa diya muqallada la yidhahdaa yani waa muallaa wey saddexdaasa looga qaadaya weya muallaa la yidhahda kaa waxa wey waa markii camdiga uu yahay qatliga markuu camdiga yahay weya waxaa soo haray marka uu yahay shibhulcamdiga shibhulcamdi maxaa la yidhahdaa yani camdi ma aha laakin waa u egyahay kaasoo kale marka waxaa la yidhaha shibhulcamdiga waxa weeye an yadriba alinsaana bicasan khafiifatan bicasan khafiifatin aw ramaahu bixajarin sagiirin aw yalqimahu biyadihi mima laa yaqtulu qaaliban fayamuutu bisababihi fayamuuta bisababihi yani waxay yidhaahdaan qofkii ul khafiifahoo iska fudud baad ku dhufatay waa u dhintay waad u kasatay inaad ku dhufato soo ma jeed laakiin sababay u noqoto waa u dhintay barbaaxyaa ku dhufatay aaliban looma dhinto inta badan looma dhinto barbaaxyaa ku dhufatay qofka waa dhintay dhagax yar baa ku tuurtay waa uu dhintay iyo wixii lamid ah yani shib shibulcamdi baa la yidhaahdaa waxay shibulcamdi u leeyihiin horta waxa weeyaan xagga qatliga iyo dilku waa khatar laanna inuu udhimanayo lama ogeen laakiin yani waxaad u tacamuday ood u qasaday inaad wax disho ushaan inaad ku dhufata ula qasatay barbaaxiyo inaad ku dhufataa ula qasaday waa camdi wey inaad waabad u qasaday inaad ku dhufato laakiin wixii baa wax fududoo aan awna u dhimanaynin ah markaasoo kale markuu shibul camdigaas oo qofka u dhinto arrintaasoo kale waxaa la yidhaahdaa horta qisaas kuma waajibayso lama dilayo qofkaasi lama dilayo laanna ininka inuu dilo uma qasdin uma unan qasdin inuu dilo oo nafta ka gooyo laakiin sababaa looga dhigay markaasoo kale yani waxa weeye qisaasi kuma waajibayso laakiin diya ku waajibayso diyaduna waxay noqonaysaa muallada ayay noqonaysaa tii hadda oo kale camdigii oo kale diyadiisay noqonaysaa afartan soddon soddon aflaasay noqonaysaa sidaasaa laga dhigaya marka diyadiisana sidaasay noqon kaasna waxaa la yidhahdaa shibhulcamdi baa la yidhahda shibhulcamdi ayaa la yidhaahdaa waxa soo haray khaaa midka hadda aan ku jirno wey waman qatala mumina khaaan fataxriiru raqabatin muminatin wadiyatu musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaqu marka khaaa waxaa la yidhaahdaa markay culummadu tacriifiyaan waxaa loo jeedaa an yaqsida رمي المشرك أو الطائر فيصيب مسلما يعني waxaad rabtay gaal baad yani maaragtay ina aad la dagaalamaysay inaad gaalka toogataa doonaysay ama gaalkii yani tooganayo bay qof muslimo aadan u jeedinay ku dhacday khalad waa khata waa ugaar baad maaragtay aad ugaarsanaysay adoo ugaartii tooganaya baa qof ay maaragtay toogtii ugaartii ugaarsiga ugaarsanaysa wixii ku dhacay wuu u dhintay shimbir baad maaragtay tuurayso ugaa- wax ku tuurtay tuuristii baa qof ay ku dhacday waa u dhintay kaasoo kalena khata baa la yidhahdaa waa khata wey gaf wey kaasoo kaleeto markuu uu khata'aasoo kale noqdo xukunkiisu waxa weeye isaguna qisaas kama waajibayso lama dilayo qofka arrintaas sameeyey lama dilayo laakiin diya ku waajibayso diyaduna waxa weeyaan waa mukhafafe ma ahan diya muqallada ma aha diyadii cuslayd ma aha la adkeeyey waa diya khafiifa baa la rabaa waa la fududeeya yani maxaa yeelay uma uunan qasdin inuu qofkaani dilo mana qasad maba ku talagelin marka sidaa darteed diyadaas ayaa maaragtay qofkaasi ku waajibayso diyadiisuna yani waxa weeyaan eh, waxay ku waajibi oo la rabaa inay bixiso caaqiladaa bixinayso isaga ma aha isaga kuma waajibayso diyada labadaba si- shubhu shubhulcamdigii hadda aan ka soo hadalnay iyo khata'a gafka diyadiisa labadaba dadka qofkaan wax dilay ciddiisa ama qaraabadiisa ama qabiilkiisa ayay ku waajibaysaa oo xoolahan bixinayo ayagaa laga rabaa asaga ma aha laakiin isaga waxaa laga dooni taxriiru raqaba maadaama muslim uu dilay addoon inuu xoreeyo baa laga doonaya wey haddoonan addoon heli karaynin lixdan maalmood inuu soomo baa laga doonaya waa taas weeyaan inay sidaa tahayna yani waxaa tusinaya xadiidka cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ayaa tusinayo oo maaragtay uu leeyahay imaam axmed oo warinaya asxaabu sunan ay warinayaan cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay qadaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fi diyati lkhata'i rasuulka wuxuu xukumay diyada la yidhaha diyat lkhata ayuu wuxuu xukumay gafka diyadiisa cishriina binta makhaadin وعشرين ب- بني مخاض ذكورا وعشرين ب- بنت, لب بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة يعني لفظ النساء باسداء آهوية وحولي النبي وحو حكم قفك خط- خطأ لو دينه إن ديديس أي نقطة أخماس أي نقطة يعني أخماس أي نقطة شن- شن بال- شن شن بالله يعني شن شن قيبات بالله بحين يفر لبدي ورسول حجر بالبحين سمع ندي أثلاث بيه yani saddex jeer baa loo bixinaya afartan soddon soddona loo bixinaya tan waa ahmaas waay yani maaragtay labaatan labaatan baa loo dhiibay weliba waxaa la dhiibaya fi alaaa siniin saddex sano ayaa la bixinaya diyadaas in la dhiibo la rabaa marka yani waxaa la yidhahda banaatu makhaab waa waxaa la yidhaha bintu makhaabin yani qaalinta ee yani maaragtay hashii dhashay ay riman tahay baa la yidhahda bintu makhaad la yidhahda ama bani makhaad markaa tirahdid waa isku mid wey yani hal sanay jirtay a u dhammaaday sanadkii labaad ay gashay baa loo jeedaa kaasoo kale labaatan baa la- labaatan buu ka dhiibaya midda labaad waxa weeyaan bani makhaadkana waa la mid saara bani labuun ku bedelo binti labuunkana sidoo kaleeto waxa weeyaan waa midda yani hashi ayad qaalintan hashii dhashay ay rima yani maarata irmaan tahay oo caano leedahay ee caano leedahay baa loo jeedaa taasna waa midda maaragtay laba sano ayaa u dhammaatay sanadkii saddexaad ayay gashay weeyaan sanadkii saddexaad ay gashay saas oo kale weeyaan xiqada iyo jadacadana waa taan soo marnay mid walbaba waxa ay yihiin marka labaatan labaatankaas ayuu u bixinayaa labaatan oo maaragtay yani banaati makhaad la yidhaahdo labaatan bani ma- maaragtay bani bani makhaad la yidhaahdo ee oo maaragtay ee qurbacyaal ah ama awr ah oo lab ah ayay bixinayaan iyo wixii lamid ah iyo yani maaragtay labaatan labaatankaasa loo dhiibay xiqada iyo jadacada iyo ba- maaragtay bani labuunkaba sidaasa loo bixinaya wey labaatankaas saddex sanaana lagu dhiibayaa walidaalika in caaqilada ay bixinayso oo caaqilada dadka caaqila waxaa la yidhahdaa waa qaraabada ninka qaatilka qaraabadiisa la yidhahdaa inay bixinayso imaamu shaafici raximah llah wuxuu leeyahay yani laa aclamu mukhaalifan ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qadaa bidiyati cala alcaaqila cid khilaafsan aniga maba ogi buu leeyahay inuu nebiga xukumay calayhi salaatu wasalaam qofka khata loo dilo diyadiisa inay qaraabada iyo ciddaas ay dusheeda fuulaysahay cid khilaaftayba maba garanay bu culammada buu leeyahy wax khilaafa oo waarida oo yimid lama hayabuu odhanaya weyaan marka yacni arrinkaas waxa weeye qofka haddii ou qof muslima khalad u dilaa fataxriiru raqabatin wadiyatun musallamatin ilaa ahlihi taxriiru raqaba marka waxay leeyihiin xikmada ku jirtaa waa maxay mar waa taan soo sheegno waa kafaaro wey marka labaad waxay leeyihin maadaama qof muslima oo xayi ahoo nool uu sabab u noqday inuu xayaatadii ka saaro oo yani maaragtay uu adduunyadii uu dhaafiyo in uu marka qof kaleeto oo yani maaragtay riqi ku jiro o adoonsi ku jiraa inuu ka xureeyo oo qof xayi oo ka dhigo lanna riqiga bimacna lmowt waa qof yani xayaatadiisa xorriyadiisa laga qaaday wey in xorriyadiisa usoo celiyo qof xayi uu kusoo daro darteed baa loogu loogu jideeyey bay odhanaya marka imaam shaafic wuxuu leeyahy wax khilaafa maba ogiba waxaana ay daliishadayaan xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiid abi hurayra ayaa tusinaya in caaqilada laga rabo dadka qaraabada gafku dilka hadduu gaf yahay inay qaraabada dhiibayaan xadiidka abu hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra iqtatalat imra'ataani min hudayli laba haween oo qabiilada hudayl la yidhahdo ka tirsan oo carabta ayaa dagaalamay faramat ixdaahuma alukhra bixajarin faqatalatha midood baa midii kale dhagax ku tuurtay way dishay faqatalatha maa fii baniha haween uurla bay ahayd dhagaxi ku dhufatay ayada iyo wixii uurkii caloosha ku jireen ilmihii caloosha ku jireen waa ay dhinteen labadiiba way dhinteen markay dhinteen fakhtasamuu ilaa rasuuli llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayay maaragtay yani uxuguntameen oo nebiga inuu kala saaro markay u tageen yani wuxuu leeyahay faqadaa ana diyata ana diyata janiiniha guratun ay cabdun waamatun aw amatun yani maaragtay nebigu wuxuu xukumay ilmihii caloosha ku jiray janiinkii uurka ku jiray ee dhintay in addoon la xoreeyo ayuu diyadiisi ka dhigay waxaan ujeeda addoon in la dhiibo oo la siiyo qurata cabdin addoon in la dhiibo ayu maaragtay oo la siiyo dadkaas ayuu diyadiisi ka dhigay wa qadaa bidiyati lmar'ati calaa caaqilatiha yani qaraabadana inay diyadii gabadhaasi ay qofka weyn dumarka ay dishay diyadeedii inay qaraabadeedii bixisana nebigu waa uu xukumay calayhi salaatu wasalaam marka hadduu gafki yahay shibul camdi ama camdi ou yahay yani waxay ku kala bedelan yihiin oo keliya shibul camdiga ayaa diyadiisa muqallada tahay diyo adag weeye laakiin markuu khaaa yahay khaa markuu yahay shibul camdiga taasay ku kala bedelan yihin khaana waa mukhafafa diyadii intaasay ku kala bedelan yihin yani taas weeyaan ama inay caaqilada bixinayso labadaba waa sax weyan labadaasba way dhiibayaan weyan ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye yani yaa sadaqaysanayo awliyaa lmaqtuulka dadkii laga dilay yani maydkaan dhintay qofkaan dhintay dadki iska lahaa warasadiisa ah ayaa maaragta la siinayaa inay sadaqaystaan mooye diyada hadday qaataan oo diyadii ay qaataanayso sadaqaysanin warasada lafteeda sida ay dhaxalka u qaybsan jireen ayay uqaybsanayaan sida dhaxalka loo qaybsan jiro o kale qof walba nasiibkuu lahaa buu qaadanaya oo ilaahay uu siiye subxaana watacala ayay uqaybsanayaan wy fain kaana min qawmin fain kaana qofkii la dilay oo gafka lagu dilay min qawmin dad xaggood hadduu ka ahaaday dadka oo caduwin lakum idinka cadow idiin ah muslimiinta ah gaalo weeye oo weliba xarbi iyo dagaal idinka dhexeeya wa huwa isaguna mu'minun mid mu'mina u ahaa ftxriiru raqabatin facalayhi qofkii qaatilkaa wax dilay facala alqaatili dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xuraynteed oo muminatin muminad ah yani addoon muminad ah in la xureeyo ayaa maaragtay waajib ku noqonayso taxriiru raqaba addoon kasta lama xuraynayo waa inuu mumin yahay haddausan qofkaasi mumin ahayn yani maaragtay kafaaradaasi ma baxayso kafaarada waa yani waa inuu addoonkaas addoon mumina yahay waa inuu muslim yahay ama saqiir ha noqdo mid yar ha noqdo addoonka ama qof weyn ha noqdo ama nin ha noqdo ama haween ha noqde la kala saari maayo addoon baa la xoreynaya waa addoon qof addoonsi ku jiro in addoonsiga laga xoreeyo ayaa la rabaa kafaarada taasaa gudaysa weya walidalika ayuu imaamu malik wuxuu ku wariyaa kitaabkiisa muwaaca ah imaamu shaaficina kitaabkiisa musnadka ah wakadalika imaam axmed musnadkiisa imaam muslim fii saxiixii uu ku warinaayo abu daawud iyo nasaa-i xadiidu mucaawiyata bni alxakam يعني صحابي حديث أو نبي كوريي وحوي أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء يعني هواني الضان أح أو مدو أي أولي النبي وكان إنه حرير ربي مركز حكيري يعني نبي يري إنه حريان دوني مركز نبي ويديو يري ومسلم بأنا مسلمة إنه أقاد بورم مركز نبي قبل سؤاله وحكيري أين الله نبي أرمي عليه الصلاة والسلام الله حجيبه جراه markaasay gabadhii waxay tiri fi sama allah waa laga sareeyaa bay tiri yani caqiidadaas waa caqiidadaas caqiida asxaabu lxadiida la yidhahda caqiidatu salaf wey salafkeenii oo diinteenii caqiidadeedii wey allah in la yidhahda meel kastuu joogaa waa caqiida jahmiya wa waa caqiida jahm ibnu safwan in la yidhahdo oo munxarifa oo culammada qaar ay maaragtay yani ay gaalaysiiyeen culammada qaar ay gaalaysiiyeen ayuu maaragtay madhabkiisa yahay weeyaan إلا إلى إله مال والبوجوغ الله موجود في كل مكان وعقيدة جهمية لإيران الله حشيت أكثر من آية رسول كان أشياء أكثر من حديث إنه فوق عرشه على عرشه إنه يهي أي شيء كبدا أنا وحيتني في السماء سمنا وحال إلى كل ما على وارتفع وعلى وحي سرعي ودنبا لإيران الله قرب جراني مركاسه نبي سؤالك الوعريو يري من أنا أنا وأنا محامة عيبني مركاسه ترى أنت رسول الله أدنى رسولك إلهي بك gabadha marka waa muminad wey nebiga inay muminadta u qiro markaasuu yidhi acfiqhaa fa inahaa mu'mina gabadhaa xoree buu yidhi waa muminad gabar mu'minada weeye xoree buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka addoonka la xureynaya qur-aankana uu sheegay mu'minat inuu yidhi waa inay mu'minad noqotaa sidaasaa la rabaa weya marka yani addoon qof addoonsi ku jiro in addoonsiga laga saaro weya haddii laakiin diye ma laha qofkaas la dilay oo dadka dadkiisu ay cadow muslimiinta u yihiin ee dagaalamayaan diya la siin maayo waana soo sheegna asbaabta aan loo siinaynin wain kaana min qawmin taxriiru raqaba keliyaha waajibayso wain kaana qofkii la dilay hadduu yahay min qawmin dad xaggii uu ka ahaaday dadkoo baynakum idinka muslimiinta iyo wa baynahum ayaga dhexdooda gaalo ay yihiin miithaaqun cahdi iyo ballan uu yahay almithaaq waxaa la yidhahda alcahd almu'akadu bilyamiin ayaa la yidhahdaa ballan adag oo dhaar lagu xoojiyey wey fadiyatun fa calayhi qofkaasi waxaa dushiisa ahaanay diyatun diyo oo musallamatun la dhiibay diyo la sallimay ayaa dushooda noqonaysa diyadii baa lasoo horumariyey fiiri wa taxriiru raqabatin addoon xoraynteed oo mu'minatan mu'minad ahna dushiisay ahaanaysa hadda tii hore aayaddii horeeto oo qofka mu'minkoo la dilaa waxaa la hormariyey fa taxriiru raqabatin markaasaa wadiyatu musallamatan gadaal laga sheegay tanna waxaa la hormarshay fadiyatu musallamatun wa taxriiru raqabatinna gadaalaa laga sheegay xitaa xikmada ku jirta ibnu katiir oo kale raximahullahu markuu arrintan tilmaamayo wuxuu leeyahay yani taqdiim wa taqdiimu diyati haahuna maca taakhiiriha fima salaf horumarinta diyada halkaa la hormariyey tii horena la dibdhigay yani wixii ka horreeyey la dibdhigay للإشعار بالمصارعة إلى تسليم الدية تحاشيا عن توقم نقد الميثاق يعني وحو ليه waxay tusinaysaa oo ogeysiinaysaa in diyada lala soo degdego si la iskaga ilaaliyo inay dadkii maadaama ay gaala yihiin aynan u tuhmin mar haddii yani diyo la siin waayo qof laga dilay diyadiina lagala daahay inaysan ballantii in laga baxay saysan u tuhmin darteed baa marka diyadii in la hormariyo la rabaa wey saasaa marka loo soo hormariyey wahmigii iyo maaragtay ismoodsiintii gaalada xaggeeda ka imaan lahaa ayaa laga reebay taasaa la diidan yahay marka fadiyatun diyo oo musallamatun la dhiibay ilaa ahlihi ahalkiisii loo dhiibay oo ahlikiisana warasatulmaqtuulkii ka la dilay dadkii warasadiisii ah gaalba ha noqdo waa la siinaya weya taasaa loo siin maadaama cahdi uu ka dhaxeeyo marka waxay leeyihiin qofkaas waa mumin la dilay inkastoo is aayaddu sheegin waa muminay leeyihiin culamada sidaasee qabaan laakiin a'imada qayb kamida waxay leeyihiin yani maaragtay xataa gaal xataa hadduu gaal noqdo xataa hadduu gaal noqdo waa la waa la dhiibaya diyadaas diyada waa la dhiibaya sida abu xaniif oo kaleeto iyo daaifa min alculamaa ay qabaan xataa hadduu gaal yahay dadka cahdiga idinkala dhexeeyo ballanta muslimiinta ay kala dhexaysa weliba gaala yihiin haddii qof laga dilo qofka laga dilana oo gaal yahay diyadiisa waa la dhiibaya waa la bixinayaa bay leeyihi sidaasa ohanaya diyada marka la dhiibayahay qadarkeeda waa imisa imisaa la siinaya iyadana culammada way isku khilaafaan diyat lkafir oo mucaahidka ah wey laakiin waa gaalka ama cahdiga leh cahdigaas ama dimi ha noqdo muslimiinta ammaankooda kuku joogo dhulkooda joogo mid ammaan la siiyey ha noqdo yani ha noqdo mid maaragtay cahdi hudna iyo sulxi muslimiinta iyo heshiis oo dhex maray noocoo doonaba ha noqdeen waxaa la rabaa diyaa laga dhiibaya miqdaarka diyada marka waa maxay abu xaniifa oo kale wuxuu leeyahay diyada muslimiinta muslimka diyada laga bixiyo ayaa laga bixinayaa buu leeyahy diyadii qofka muslimkaa la siiyey oo boqolkii halaada yaa gaalkana laga dhiibayaa buu ohanaya yani maaragtay imaam malik iyo jamaaco kalena ayagana waxay qabaan maya waxaa la bixinaya nisfu diyati lmuslim qofka muslimka diyadiisa nuskii ayaa la dhiibayaa bay leeyihin imaamu shaafic isagu wuxuu leeyahay maya diyada la dhiibayaa waxa weeyaan ulu diyati lmuslim wey saddex meelood markii diyada muslimka loo qaydiyo saddex meelood hal meel ayaa gaaladii la siinayaabuu odhanaya wey marka culammadu isku khilaafaan laakiin xataa hadduu gaal yahay waa la siinayaa diyadiisa maadaama uu cahdi ay dhexdooda jirto diyadii waa la bixinaya wey wa taxriiru raqabatin iyo qoor xoraynteed qoorta muminatin muminadana sidoo kale loo bixinaya iyadana in la dhiiba baa la rabaa wey waa in la xoreeyaa faman lam yajid qofkaanan heli karaynin oo addoon ou xoreeyo xoolihiisa uusan gaarin fa siyaamu shahrayni fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood oo mutataabicayni israacraacsan oo isdaba joogto ayaa dushiisa ah oo aan wax la kala dhexgeliyahi jirin hadday wax kala dhex galaan waa soo sheegnay hadduuna cudurkaas cudur sharciya ahayn waa lasoo bilaabaya wey haddana min jadiida soo bilaabaysa wey tawbatan min allah tawbatan yani taaba allahu calaykum allah baa idinku soo noqday idinka tawba aqbalay tawbatan tawba aqbalid buu idinka aqbalay tawbadu min allah ilahi xaggiisa ahaatay wa kaana allahu alla subxaana watacaala caliiman allihii og wey qofka khata ku dilay iyo qofka camdi u dilay waa kala yaqaana allah waa ogyahay xakiiman xikmadaho shayguu jidaynaya xikmo ku leh weeyaan hada bilahi tawfiq sal allah wasalam ala nabiyina